laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaan
bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur ali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wada jir oo ka hadla xasilinta dalka qodobada aanu toddobaadkan idinku helno barnaamijka waxaa ka mid ah dib u dayactirkii tiyaatarka qaranka oo lasoo gebagabeeyey waxuu tiyaatarka oo dhan u furan yahay kooxaha fanka oo dhan keliya waxaa annaga maamul ahaan leenahay kala hagidooda iyo qorshe usamayntooda iyo turxaan bixinta waxyaabaha ay rabaan inay soo bandhigaan bisi u soo bandhigaan waa maariyaha cusub ee tiyaatarka qaranka oo aanu ka waraysanay dib u soo celinta tiyaatarka doorka uu ka qaadan karo wacyigelinta bulshada bulshada baahi intee leeg ayay u qabataa nabadda si gaar ah haweenka
nabaddu iyaga ku nool nabaddu iyadu kuma noola waxaan ka wadaa dhibaatada iyaday ku dhacdaa gabdhaha soomaaliyeed ayadoo dhibka gaaraa ayadaa canuga laga dilaa waxaa muhiima mar walba in maxaayada bulshadu ka qayb galaan haddii ay noqoto nabadda soo celista iyo ilaalista maana axmed madaxa xafiiska haweenka ee howlgalka amisom ee soomaaliya iyo mune axla guddoomiyaha isu tagga ururada dhallinyarada ayaa wadajir inooga warramaya waxaad kalood maqli doontaan waa sidee caasimadda iyo soo celinta bilicdeeda toddobaatan iyo laba soolar waxaan gelinay laga soo bilaabo isgoyska ifka xalan iyo isgoyska florence inta udhexaysa boqol iyo afartan iyo toddoba soolar waxaan gelinay laga soo bilaabo saybiyaano ilaa dekada muqdisho agaasimaha howlaha guud ee gobolka banaadir ayaanu ka waraysanay waxaa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macalin maxamed qays cali shire ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka wadajir waa hagaag tiyaatarka qaranka waxa uu ahaa lafdhabarta wacyigelinta bulshada soomaaliyeed laakiin waxa uu qayb ka ahaa waxyaabihii la burburay dowladdii militariga laba kun siddeed iyo toban ayaa la bilaabay dib u dayactir lagu samaynayo xarunta golaha murtida iyo wacyigelinta bulshada ee tiyaatarka qaranka dayactirkiisa waa la soo gebagabeeyey waxaa kaloo la sameeyey qalabeyntii tiyaatarka qaranka goormee si rasmi ah dib loogu furayaa muxuu macnaha uu leeyahay wakhtigan bulshada soomaaliyeed door intee leeg ayuu ka qaadan karaa wacyigelintooda maareeyaha cusub ee tiyaatarka maxamed abuukar ma'da ayaanu ka waraysan waxaana ugu horreyn aan weydiiyey bal tiyaatarka iyo waxa uu yahay xarunta golaha murtida iyo madadaalada national tiyatar ama hadda la yidhaaho golaha murtida iyo wacyigelinta waa xarun muhiimad weyn u leh wacyigelinta bulshada iyo guud ahaan dowladda federaalk soomaaliya xaruntani waxay leedahay taariikh weyn waxay kaalin ka geysatay horumarinta bulshada dhanka wacyigelinta waa xarun ay ku shaqeeyaan amaba ay ku shaqeyn jireen kooxaha fanka dhammaantood oo ay barnaamijyadooda wacyigelinta la xiriira ay kusoo bandhigi jireen ku diyaari jireen lagu hufi jiray islamarkaasna bulshada qeybta madadaalada si gaara ugu qaabilsanayd waxyaabaha taariikhda ay ku leedaha waxaa ka mid ahaa xataa inay dhinaca aqoonta kaalin ka geysato oo maaragtay barnaamijyada dhanka aqoonta lagu horumarinayo lagu qaban jiray halkaas oo kale marka sidaa la socotay tan iyo burburkii dowladdii dhexe xaruntaasi ma aysan shaqaynin waxaa ku yimid waqtigeeda burbur xoog leh oo maaragtay ma aysan ka badbaadin maaragtay dhibaatooyinkii dalka ka dhacay ilaa mahadiis dowladda hadda dalka jirta waxa ay garowsatay muhiimadda ay bulshada uga fadhisa xaruntaasi madaxweynaha ayaa mudane maxamed cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu garowsaday in xaruntaasi ay u baahan tahay in dib loo yegleelo sidoo kale ra-iisul wasaaraha laftigiisa mudnaan weyn ayuu siiyey waxaa bilaabatay waxa la yidhaha isxilqaan isxilqaankaasi ayaa maaragtay waxay noqotay mid lagu bilaabo sidii dib loogu soo celin lahaa hanaankii xaruntaas ay lahayd maareeyii anigiiga horeeyey saaxiibkay banguure ayaa dhexda u xigtay sidii arrintaas ugu miro dhalin lahaa maanta meel fiican ayay maraysaa waxay maraysaa heer gabagaba ah olredy dhismihii ama dib u dayactirkii waa la dhameeyey hadda maanta aan kula hadlayo bishaan bisha ku xigto horaanteeda ama bartimaheeda waxaa rajeynaya in si rasmi ah xariga looga jaro munaasabad weyn ayaa la qaban doonaa haduu eeba idmo oo lagu martiqaadi doono dhammaan qeybaha bulshada hay-adaha caalamka fanaaniintii waaweynaa oo dalka u lahaa kuwooda jooga iyo kuwooda maqan intaba waxay noqon doontaa munaasabad ballaaran oo runtii daafur u noqdo waayo muhiimadda ay leedahay golaha mulkiya madadaalada ayaa la rabaa in munaasabadaasi lagu noojiyo marka waxaan rajeynayaa inay waxqabadkii ay xaruntaasi soo bandhigi jirtay ay dib usoo laabtaan waayahay marka hadda hawsha waa bilowday kamaari ahaan marka maxaa maxaa hadda horjibin ku leh dhanka laga hadlayo dib usoo celinta tiyaatarka qaranka waxaa hadda ana horyaala waxay tahay wasiirka hadda wasaaradda faafinta jooga maxamed cabdi xayir maareeye ayaa dadaal fiican igu dhiirigelinaya runtii oo ku saabsan dib u howlgelinta maaragtay golaha murtida madadaalada waxaan qorsheynaynaa wax la yidhaahaa tub oo aan u sameynay qorshe ahaan sidii tiyaatarkaasi oo dib loogu howlgelin lahaa horta wax alla wuxuu hore u qaban jiro o dhan in la soo celiyo ma raba inaan ku laabto taasi waa waxay ahayd wax dadka aada ugu wada dharagsan yihiin laakiin waxyaabaha ku cusub hadda aan rabno inaan kusoo kordhino waxaa kamid ah in qalab casri ah tiyaatarka lagu rakibo oo bulshada si toos ah ugu suurtogeli doona wax kastoo gudihiis ka dhacayo in maaragtay ayagoonan imaanin xarunta intay fursad u helin inay guryahooda ku daawo karaan horey umaysan lahayn golaha murtida madaalada waxaan rabnaa inaan abwaanada iyo hal abuurada iyo fanaaniinta iyo aqoon-yahanada cid kastoo waxgal ah aan halkaas isugu keenno ay halkaasi noqoto xaruntii fikirka iyo fogaan aragga oo laga hagi lahaa ummadda tiyaatarka oo dib usoo laabto hadda bisha soo socota ama bilaha soo socda inaad furtaan oo si rasmi loo daafura oo sheegaa marka tiyaatarka oo soo laabto waayeeda bulshada muxuu ka bedeli karaa runtii wax weyn ayuu ka bedeli karaa bulshada sidaan ka warqabno wacyigelinta dhan kasta ay ka socotaa laakiin markii laga fiiriyo dhankii fanka waxaa ku yimid gaab ama dib u dhaca ku yimid meesha runtii xudunta u aheedeen ay hadalkan walow ay jiraan kooxo si gaar ah u wataan howlahooda laakiin xooggii ma jiro iyo midnimadii ka dhexeeyey fanka taas ayuu kaalin ka geysan doonaa oo waxay noqon doontaa dib u howlgelintiisa mid si weyn looga dareemo inuu fankii kobcay iyo wacyigelintii intaba dhawaan bandhiga magaalada muqdisho ay hobolada waaberi ka sameeyeen oo aada soo qaban qaadisay wasaaradduna ay qayb ka ahayd bandhigii ugu horreeyey ahaa saan filayo marka bandhigaasi oo iida weliba kusoo aaday bandhigaasi maxaa maxaa idin ka soo baxay cabdishakuuro sidaa la socotid munaasabadaha ciidaha inta badan bulshada ma helaan farxadihii ay mudnayd ciid marka dee tahay fantasiyo waaye dadku inay isku soo baxaan oo ay xafladeeyaan oo ay maaragtay isla ciidaan oo ay meel isugu yimaadaan ayay ciidda waxgalkeedu tahay marka si aan anaga doorkeena uga qaadano ka maaragtay waabiri ahaan ayaa wasaaradda anagoo kaashanayna sanadkani waxaa noo suurta gashay inaan maaragtay meel fagaare ah dadkii kula ciidno oo aan maaragtay bandhigaasi quruxda badneed aan u samayno oo runtii telefishinka qaranka iyo raadiyo muqdishona si toosa uga baxayey ma ahan wax hore u dhacay waa markii ugu horreysay waxaad arkaysay meesha dadkii isugu yimid siday ugu helanaayeen haqabtirka bandhig fanaed noocaas oo kale ah dadka laftigooda fursada ayaa la siiyey oo ay wax ayaga ku jira ay kusoo bandhigi karaan marka waxaasoo dhan meeshu way ka maqneyd waxaan rajeynaynaa marka intaasi in ka badan inaan maalmahaas iyo toddobaadyada iyo bilaha iyo sanooyinka soo socdaba aan sameyn doono hadduu eebaidmo marka macnaheedu tiyaatarka kuma ekaan doontaa ma ku ekaan karno tiyaatarka waa haddaba tiyaatarkii oonan howlgelin ayaan howshaan aan sameynay marka wacyigelinta keliya tiyaatarka waxay noqon doontaa xuduntii waxaan ay kasoo bixi lahayd hal abuurkeedii iyo abaabulkeedii laakiin waa la faafi doonaa fogaarayaasha la tegi doonaa waxaa la tegi doonaa degmooyinka la tegi doonaa wacyigelinta waxaa la rabaa dadka in xataa fadhiyadooda meelaha ay joogaan loogo ilaa gobolada inaan gaarsiin hadduu eebeedmo waaya marka maanta laga hadlayo fanka soomaaliya oo tiyaatarkuna uu lafdabar u yahay fanka maanta wuxuu marayaa meel dee marka laga hadlayo aad u cajiib ah qof walba markii uu rabo ayuu haysaa youtube iyo waxaa la helay qalab casri ah qof walba u suuragelinayo inuu wixuu rabo uu ku hayso si aan la kontarooleynin in dhaqanka ay waafaqsan yihiin kuwa wanaagsan waa jiraan haddana marxaladda fanka maanta uu marayo maxaa maxaa maxaad odhan lahayd maxaad maxaadse ka qabanaysaa
run ahaantii horta bogaadin ayay leedahay in maanta dhalinyaro ay jiraan iyaga u kacay isu xilqaamay inay fanka doorkooda ka geystaan oo wixii ay fakari karaan ay fanka kusoo bandhigaan saan la socono dhalinyaro maanta oo dalkeen caanka ahaa jiro oo meelo badan markay maanta tagaan bandhig faneed iyo wax ku sameynayaan laakiin markii aan fiirino siduu fanka ahaa jiray bersamaadkii waagii hore wuxuu lahaa albaab laga soo galo albaabkaasi wuxuu qofka fanaanka ama fanka jecel ka taageeri jiray inuu si buuxdo waxa uu ku haminayo u noqdo barnaamij waxaa jiri jira la yidhaahdo irgelinta heesaha oo yani qofka fanka jecel uu barnaamijkaas kow kasoo bilaabo laga soo dhiso maaragtay shuruudaha iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay fanka isagoo diyaarsan tiyaatarka lasoo saaro tiyaatarka lagu soo bandhigo kadibna fanaankaas asagoo fanaannimadiisa ku kalsoon bulshada hortegi karay anaga doorkeena inaan qaadanaan rabnaa insha allahu tacaala barnaamijkaas oo weliba laga sii ballaariyey sidii owl ahaa inaan sameyno oo owl hadduu heesaa keliya lagu soo saarayay inaan maaragtay fursado kala siino oo dad waxaa jira aan jeclaan inay heysaan oo gabayada ku fiican dad waxaa jiro jiliinka ku fiican dad waxaa jiro mualifnimada ku fiican dad waxaa jiro inay laxamada iyo wax sameeyaan ku fiican inaan ballaari doono fursadaha inaan ballaari doono taas marka waxay sameyn doontaa farqi qofka meeshaan soo maray iyo qofka meeshaan soo marin waxay ku kala duwan yihiin inaan sameeyo laakiin mar walbaba waxaan la dafiri karin waayo ama la qari karin inay jiraan dad isku isku soo saaray
fanka marka laga hadlayo fanka fariin baa lagu diraa hadda wadankeena waxa ugu baahiya badan waxa weeye nabadda oo dadka aad ugu baahan yihiin min mashriq ilaa maqrib wadanka marka nabadda marka laga hadlayo si gaar ah fanka door intay leed ayaa ayaa doonaysaa inuu ka qabto doorkeena ugu horeeyaba waa taas fanka inuu doorka ciyaaro soo celintii nabadda waayo nabad haddaan haysan wax nolol kale ma jiri karto waxaan rabnaa haddaan riwaayada sameyneyno haddaan suugaan sameyneyno haddaan sameyneyno waxyaabo kale intooda badan inay noqdaan mid lagu jiheynayo sidii nabad dalkan looga dhalin lahaa oo dalka maalkiima weyn noo joogaan oo sidee rabaan dadku wacyigelin karo marka taas waa midda koowaad cashukur waxaa kaleoo muddooyinka u dambeeya og tahay in si qaldan diinta laftigeeda looga faa'iidaysto oo yani bulshada lagu marxabaabiyo ayaa laftigeeda waa anagoo culummada iyo la kaashanayno culummadii fanka kulley meel iska diidayaan ma jirto inaan yani wax diinteyna ee ogashahay aan dadka ku wacyigelino laftigeeda marka waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala wacyigelin dhan kastaba ah oo bulshada garaadkooda iyo iyo kobcooda lagu maaragtay dhisayo inaan soo bandhigi doono hadda tiyaatarka si isxilqaana ayaa lagu dhisay haddana in la qalabeeyo la xoojiyo tiyaatarka siduu ahaa dad badanna waa waa ka wada dhulsugayaan waa loo wada baahan yahay marka hawshaas sidee sidee sidee bal laga yeelaya waxaan jecel lahay in tiyaatarka la daafuro isagoo ka casrisan sidii hore ahaa jiray horey ma jirin aan ku dhahay brograamyo ama barnaamijyo tiyaatarka baxay oo si toosa loo daawado cod waa jiri jirtay raadi muqdisho oo lefa oo tegi jiray laakiin video muuqaal ma jirin taas ayaa kaamirooyin casriga in lagu rakibo ayaan qorshuu yahay oo waxaa meesha ka dhacay dadka si toosa dadka aan fursad u helin inay yimaadaan maaragtay ay guryahooda ugu daawo karaan si basraaxa ah waxuu tiyaatarka oo dhan u furan yahay kooxaha fanka oo dhan keliya waxaa anaga maamul ahaan leenahay kala hagidooda iyo qorshe usameyntooda iyo turxaan bixinta waxyaabaha ay rabaan inay soo bandhigaan bulshada usoo bandhigaan waxaan rajeyneynaa in door fiican uu tiyaatarka wacyigelintiisa marka laga hadlayo fanka soomaaliya waqti waxaa jirtay ilaa hadda xasuus qayb ah oo ilaa hadda fankii hore ayaa dadka fanka ah ee aada ugu nool yihiin oo ay dhegeystaan ma kula tahay markaad eegto marxaladda lagu jiro fanka jira maanta inaad mustaqbalka reebi kartaan adigoo maareeyey ah iyo baadada jirto mid la mid ah fankii hore inaad reebi kartaan oo abuuri kartaan marxaladdan waa waa taas waa lagu qasban yahay waayo wakti walbaba waayihiisa ayuu leeyahay shalay runtii abwaanadii iyo hoboladii magaca reebay ee waaweynaa ee qaar badan ay geeriyeen qaarna ay joogaan wax weyn oo taariikhli ay ka tageen wax diidaya mala maanta jiilka joog inay fursadooda qaataan oo ay wax reebaan laakiin midda loo baahan yaha waxay tahay inay mar walbaba ay jirto wax laga hidiraacayo hidiraacaas maxaa waxaan ula jeedaa yani wadadii ay qaadeen abwaanadii hore iyo waxay ahayd wado hidayasho mudan inaan wadadaas oo kala qaadno oo aan anagana wax bulshada dhaxal u ah aan reebnay waqtigeena saasaan rajeynaa insha allah maxamed abuukar macda maariyaha tiyaatarka qaranka oo uu warrameeyey barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa bulshada soomaaliyeed baahi weyn ayay u qabtaa nabadda si gaar ah haweenka ayaa ah kuwa ugu nugul haddaba sidee loo xoojin karaa doorka haweenka ee nabadda siyaasadda oo ay ka qayb galaan door ma ka qaadan kartaa maane axmed oo ah madaxa xafiiska haweenka ee howlgalka amisom ee soomaaliya iyo mune axla oo ah guddoomiyaha isutaga ururada dhallinyarada ayaa barnaamijka wadajir si wadajir ah uga warramay waxaana waraystay soo saaraha barnaamijka maxamed nuur macalin maxamed waxaa inoo suura gashay in aynu la kulanno maanow axmed oo ah madaxa xafiiska haweenka amisom iyo muna axlaa oo iyaduna ah madaxa somaali youth cluster ahna qaybta siyaasadda ah ee kusoo dhawaada barnaamijka wadajir radio program waa ku dhownaa maxamed waa kaga mahadcelin ugu horeen waxaan ka hormarayaa maanow axmed bal nooga sheekeeya aas-aasaadka dhismaha nabadda iyo howlaha la xidhiidha waxyaabaha aad qabataan mahadsanid amisom sa la ogyahay baa maxay ahaydeen waa qaybta iyaguna xooga oo la shaqeysa snida la shaqeysa si ay u tirtiri lahaayeen qoladan wadanka cadowga annagu waxaan leenahay qolo qayb kale oo ku saabsan maxay ahaydeen nabad soocalista iyo dhismaha iyo maxay ahaydeen humanitarianka haddii loo baahan yahay marka anu xafiiska waxaan ka shaqeeyaa ilaalista xaqa xaquulisaanka iyo dumarka iyo carruurta maxay ahaydeen annaga xafiiskeenu waa xafiis ku saabsan badanka arrimaha tababarka hadday noqoto amison qoladan villageska sida iyo hadday noqoto sneda hadday noqoto bulshada abaabulka bulshada maxay ahaydeen waxaa muhiima mar walba in maxay ahaydeen bulshadu ka qayb galaan haddii ay noqoto nabad dhis nabadda soocalista iyo ilaalista marka anagu waxaan intaasaan kala shaqaynaa su-aal weyn oo dadka isweydiinayaan ayaa waxa ay tahay sida dhismaha nabadda gaar ahaan markay timaado haweenka ama femaleka loogu adeegi karo iyada oo la eegayo waajibaadka shaqo ee gaar ahaan ururada arrimahaas affiliated ku ama la shaqeeyo si loo dhiirigeliyo arrimaha genderka muno sidee baa isugu xirtaa markay timaado kaalimaha dhismaha nabadda ee dhinaca amazon iyo ururada haweenka ka shaqeeyo adigoo ah qof muddo dheer hawshaas kusoo howlan siyaasad ahaan waa mahadsantahay maxamed adiga iyo barnaamijkan wadajir framework waa idinkaga mahad celinaynaa runtii haweenku waxay lafdhabar u yihiin bulshada haddaysan ayagu nabadda kasoo bilaabanina meel ay nabad kasoo bilaabanaysa ma jirto isku cirkeenna wuxuu la xiriiraa waxaan u aragnaa inay yihiin haweenkan meesha ugu muhiimsan oo dalkan nabadiisa iyo soo celintiisa amniga iyo ka qaybgalkiisa arrimaha bulshada ay saldhig u ah haweenka soomaaliyeed waana haweenka fircoon xaqiiqdii waxaan isugu xirnaa waxaan u samaynaa wacyigelino la xiriira qaabkay haweenka soomaaliyeed uga qayb noqon lahaayeen nabadda iyo inay caruurtooda ay ku noolaadaan nabad waxaan samaynaa tababaro la xiriira in haweenka soomaaliyeed ay nabadu qayb ka noqdaan nabadu qayb ka noqdaan waxaan ula jeedaa nabadu iyaga ku nool iyada nabadu iyadu kuma noola waxaan ka wadaa dhibaatada iyaday ku dhacdaa gabdhaha soomaaliyeed ayadaa dhibka gaaraa ayadaa canuga laga dilaa ayadaa asaay loo saaraa ayadaa nabad xumo ku nool oo burburkaana aragteen haddaysan haween soomaaliyeed ahayn wadankan horumarkiisa dib uma soo noqon lahayn marka quruxda leeyahay waxaa laga gartaa in haweenkiisa ay soo jeedaan marka haweenka soomaaliyeed waxaan isugu xiraa qaabkii loo caawin lahaa gabadha dhiban loo caawin lahaa gabadha tan kaloo yelista ay soo koraysa looga badbaadin lahaa xadgudubyada sida kufsiga iyo kaleenta looga badbaadin lahaa marka inaan banaanka ka taagnaado oo aanan dadkii howlahan ku jiray aan banaanka ka istaago waxaa iga qurux badneed inaan grassrootka soo galo ee gudaha kusoo galo si dadkaygii iyo dadka kalentoo caawinta dalka u yimid aan isugu xiro maalin kasta aanan aan u taagnaanin inaan karisaas garayno ee cambaarayno ee dhibkaas geystaan lakaan dhigi karno annagoo gudaha ku jir dhigi karno waxaana qaladha jiro haweenka sidaana lagu caawin karaa sidaana way ku wanaagsan tahay marka way ii sahlanaatay because bulshadiiaan ka imid bulshadiiaan la u shaqaynayay way ii sahlanaatay inaan ka mid noqdo amazon inkastoo imtixaanaad aan u galay oo long time process uu ahaa haddana inaan matalaad guud u noqdo haweenka soomaaliyeed ee door muuqda ka dheela ee arrimaha siyaasadda xafiiska arrimaha siyaasadda ka shaqeeya ee ku dagaalama in haweenka soomaaliyeed ay door ka qaataan siyaasadda dalkan soomaaliya waa dal soo koraya marna soo kabashadiisu ay heerarkii hore soo dhaaftay dagaalada sokeeye in ka badan dhowr iyo toban milyan shacabka soomaaliyeed in loo adeego haweenku kaalin fiican bay ku leeyihiin soo kabashadaasi aqlibiyadda ay ku leeyihiin kasukow haweenka da-doodu ay ay ku siman tahay ilaa iyo soddonka ay gaarsiisan tahay ilaa iyo labaatameeyada juhdiga ay ku jiraan ururada gaar ahaan kuwa ka tirsan cilaaqaad noocee ah ayaad la leedihiin haddii ay jiraanna dadaalka xasilinta soomaaliya iyo kaalimaha haweenka ay ku leeyihiin adigu xafiiskaaga muxuu ka ogyahay muxuu kala socdaa anaga horta waxaa muhiima waxaad ka hadlaysaa la tahay dhalinyarta waxaa muhiima horta in dhalinyarta la gacan qabto oo lala shaqeeyo bishii sanaad sanadkii dhawadan dhaafay barnaamij weyn baan la qabanay dhalinyarta oo ilaa iyo qaahiraan geynay way la kulmeen dhalinyar iyaguna wadanada ka imiday dhalinjaarka ah ay si uga sheekaystaan amba fikraad ay u keenaan si iyaguba uga qaybgeli lahaayeen nabad dhismaha soomaaliya marka barnaamijyo noocaas oo kalea insha allah waan ku tala jirnaa inaan la samayno dhalinyarta aan aragno xagga maayga oh okay sorry maanta dhadaanku eegay barnaamijkan aad ka hadlaysay waa barnaamijka dhalinyarta amison waxaa la muhiima inay dhalinyarta gacan qabtaan bish sanadkii dhawadan dhaafay bishii shanaad barnaamij waxaan qabanay weyn oo aan ku qabanay qaahira oo dhalinyar soomaaliyeed la geeyey iyo la kulmeen dhalinyar kalo iyaguna wadanada jaarka ka imiday waxayna ka hadleen ay qaybta ka qaadan karayaan nabad soo celista soomaali soomaaliya barnaamijyo caynkaas oo kale insha allahna waan ku tali jirnaa inaan inaan inaan badino oon maxaydan aan la qabano insha allah waa mahadsan tahay maano su-aasha kale oo muhiimka la isweydiinaya ayaa waxay tahay haweenka soomaaliyeed gaar ahaan ururada dadka ka shaqeeya ee dhismaha nabadda ayaa tihiin qaybta amisom iyo qaybtii gudaha soomaaliya dhalinyaradii ururadii haweenkii dadaal badan ayaa socda waxaa jirta baahi weyn oo dhinaca capacity trainingka ama tababarada hadday ahaan lahaayeen oo kor loogu soo qaadayo garaadka iyo xirfadaha shaqo ee howlaha idin horyaala muno maxaa qorsheenaysaan howlaha noocaasi ah sanadkan waa mahadsantahay maxamed qorshaheena aad u badan yahay waxaan ku jirnaa transitionka xilligii kala guurka waaye waxaa laga shaqaynayaa dastuurkii qabyada ahaa qaabkii amendment loogu sameyn lahaa waxaa laga shaqaynayaa qaabkii doorashooyinka sharciga doorashooyinkii in anaga waa muhiimada mas-uuliyaadkana saarana waxaa ka mid ah in bulshada aan baraarujino siday uga qaybgali lahaayeen doorashooyinka sharciga doorashooyinka oo kale intiqaabkii loo meel marin lahaa maxaa wanaagsan ayaga naftirkooda ma ogyihiin inuu jiro sharci doorashooyin waxaa kale intuu naga quseeyo arrimaha doorasho arrimaha dastuurka dastuurka dalka in bulshada lagu baraarujiyo dastuur inuu jiro ay leeyihiin qodobka qodobadana la kor istaago oo la yirahdo qodobada noocaana iddifaaci kara kana dan idinkugu jirtaa dalkan inuu inuu dastuur yeesho cid kasta oo soomaaliya dan ugu jirtaa hase ahaatee in bulshada la ogeysiiyo oo ay bartaan dastuur dastuur ma yaqaanaan dalka waxaan u malaynayaa dhallinyarada soddonka sano ku dhex dhalatay ama kii asoo shan sano jiray dastuur iyo doorashoy wuxuu ka ogyahay mal marka bulshadeena inay fahamto naftirkeeda aada oga shaqeynaya in bulshada la fahmo sharciyada imanaya oo sharciyada dalka uu yeelanaya xitaa in dhalinyaradu qayb ka noqdaan iyo haweenka qayb ka noqdaan la ogaado maxaa sharciyo jiro sharcigan siduu u saameynaya siduu ku dhaqangalaa naftirkeeda aan ka shaqeynayna marka meesha aad tagtid ay macno yeelato waxay ku xiran tahay bulshada aad ka imaaday iyo sharciyada aad rabtay inaad la diilgarayso marka waa ku dadaalaynaa in dadkeenna wax wanaagsan aan u qaadno aan ugu shaqeyno uguna adeegno insha allah halkee bay marayaan xiriirada wadamada ku wada jira howlgalka amsom nabad soo celinta soomaaliga xiriirka ay leeyihiin iyo qaabka ay u wada shaqeeyaan bal wax nooga sheeg waxaan ku dari lahaa su-aashaadii hore munay ka jawaabtay waxaan ku dari lahaa haqmanaya waxaan ku dari lahaa su-aashaadii maxay ahaydeen tababaro maaha shaqada aan midowda africa shaqo waxaan sameynay ceel la qoday iyo iskoolal dib loo dhisay iyo police stationkii oo dib loo maxay ahaydeen renovation badan loo sameeyey maanta waa haddii aan aniga iweydiin lahayd waxaan dhawanaha wallahi soomaaliya in badan bay dadku aqoon leeyihiin tababar badan la sameeyey marka in la in la in la in la maxay ahaydeen la siiyo maaragtay resourcigii amba la siiyo maxay ahaydeen qalabadii ay ku shaqeynayeen xafiisada loo qalabeeyo oo iskooladii maanta dib loo dhiso heerkaasi socotaa marka taasina midooda africa qayb weyn ka qaadataa haddii ay noqoto wadamada amison siisa askarta siisa amba amba forsiga siisa waxaa ku jira dee saad ogtahayba ethiopia jabuuti iyo kenya maxay ahaydeen burundi iyaguna kamid ah marka wadanadan iyo wadano kale iyaguna booliska na siiyo oo wadano naga dheer oo ka yimid sierra leone iyo ghana iyo nigeriana way ku jiraan maxaydan effortan nabad soo celinta soomaaliya wallaahi waa wadano maaragtaye si fiican isula shaqaysa oo xagga maaragtaye siyaasad ahaan iyo wax kastaba de laga qaataa annagaa soomaaliya haddii aan xaggana joogno waxaa yimaada si loo fulin lahaa marka maxay ahaydeen waa see muna sheegtay in waxaa lagu jiraa transitionkii si ay maxay ahaydeen amisom uga bixi lahayd waddanka soomaaliyana maxay ahaydeen waddanka gacanta ku dhigi lahayd marka waa waa waqti muhiima oo waddankii wixii ka maqnaa hadday noqoto resources hadday noqoto maxay ahaydeen tababaro iyo wixii very muhiimka ahaa in la siin lahaa ee marka dambena maxay ahaydeen amisomtu ay ka baxday ma jiraan marka wax xidhiidh ah oo aada la leedihiin ururada gudaha ka jira ee haweenka ee dalka haddii ay jiraan qaar ma ka sheegi kartaan ha ururo badanaa xiriir la leenahay ururada dhalinyarada oo kaleenta bulshada rayidka civil society-ga social science waxaa ka mid ah ururada ururo badan oo dalkan ururada ugu muhiimsan dalka xiriir waa la leenaha waa la fadhiisanaa kulamaha joogta aan sameynaa bilo ah oo aan kala hadalno ay nagala hadlaan faktiga jira iyo waxa ay danaynayaan in dalka waxa weliba waa la is eedaynaa oo waa la isqabsadaa oo finalin waxbaa la isku raacaa oo oo qodobo muhiima la isku raacaa marka xiriiro badan oo aada muhiim u ah leenahay
ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo laba su-aal oo aada muhiim u ah waxaa jira waxa la yidhaahdo power sharing ama awoodaha qoondada haweenka dadaalka dheer ay ugu jiraan boqolkiiba soddonka ay dowladdan hadda ku salaysantaha qoondadooda hore loo siiyey xilligan kala guurka ah diyaar garowga sanadka labada kun iyo labaatanka halkee baad filaysaan juhdiga aada wadaan inay haweenka soomaaliyeed ay gaari doonaan waxaan siinayaa emaano
haweenka soomaaliyeed horta maxay ahaydeen anu waxaan dhulahaa maanta waxba kama maqna in ay maxay ahaydeen heerka ay gaadhaan udubada loo neef cudubka caqabadaha caqabadaha dumarka is waxay la tahay seemuna uu u muujisay waa oday dhaqmeedka iyo dhaqankii oo dumarkii kasoo horjeeda inay ka qayb galaan taasina waxay la tahay shaqadan lagu jiray ee abaabulka iyo wacyigelista wax badan bay ka tegi doontaa insha allah si ay u gaaraan u dhaafaan boqolkiiba soddon maxaa ku dar lahayd
waxyaabaha waxyaabahan ku daraayo way iska cadyihiin horta boqolkiiba labaatan shana labaatan iyo afar aa lahayaa kootada haweenka loogu talagalay soddonkii maan la gaarin laakiin cabsi badanaan qabaa aniga oo mar walba ma sheegaa cabsi badanaan ka qabaa in boqolkiiba soddonkii la helo ama boqolkii labaatan iyo afartii xitaa ay soo noqoto waad ogtihiin golaha wasiirada oo kaleenta wasiiraha gabdha ahaa qaaraa la tiray laga diray meesha nimanaa lagu soo bedela marka meel kasta oo imagine marka baarlamaanka oo kaleeta markii odayaashii loo noqdo way adkaan doontaa sanadka soo socda in gabadhii matalaysa aniga baarlamaankii igu jirto ay soo noqoto aaday u adkaan doontaa markaas nimankaa soo jeedo waxay taagan yihiin in gabar namama matalaysa aaday u adagtaa mana jirto abaabul runtii oo oo aad dareemaysid oo bulsho siyaasiyiin gabdhihii baarlamaanka kuwii danaynaya siyaasadda iyo xiriiro ka dhexeeya oo hadda jiro oo abaabulan oo ay ku raadinayaan qaabkii gabdhaha kootadoodii loogu heli lahaa ma jiro marka walwalba fara badanaa jiro cabsiyaa jirto masalaada naftirkeeda moogtahay cidna iskama kaasiinayso in odayaashaada intaa u tagto xitaa aa ka gadid marxalaadka iyo siyaasadda reerkan inaad matali kartid waxay u baahan tahay juhdi waxay u baahan tahay akhli waxay u baahan tahay dhaqaale oo dhaqaalahan ugu muhiimsan soo gabadha ee laga- ma ma laga yaabo inay dhowr milyan meel ugu jirto gabar dhowr milyan haysato meel ugu jirto ma jirto laakiin nin waa la helayaa dhowr milyan haysto ee rabo siyaasadda inuu investment ku sameeyo u maalgeliyo rabo waa la helayaa marka caqabadaha jiri doona waxaa ka mid ah dhaqaalahaas oo kaleetaa ka mid ah odayaashii oo aan ogolayn qabiilkii gabadha ee ku matashaa ka mid ah een, een, waxyaabaha ay ay uga hortegi karaan ama ay ku kasban karaan waxaa ka mid ah inay bilaabaan abaabul ah in maanta baarlamaanka waxaa u dhiman eh, laba kala fadhiyaa u dhiman laba kooram aa u dhi- oo kala fadhiyaa u dhiman baarlamaanka labadan kooram ee kala fadhiya dhiman haddii maxaan ku dhahaa haweenku way is abaabuli waayaan ay ku cadaan weyso kootada dumarka ee ee ee constitutionka ama daraafyada la sameynayo oo arrimaha doorashooyinka ay ku cadaan weyso way adkaan doontaa in gabadhu kootadii ay hesho bas kootada waa iska af wax cad oo qoran ma jiro ugu dambeyntii eh, waxaan soo gaarnay gunaanadkii barnaamijka Eh, si haweenka soomaaliyeed ay uga gudbaan eh, caqabadaha aada sheegaysaan eh, ku hor gudban in ay haweenku ka mid noqdaan siyaasadda howlihii bilaabmay tirada aada sheegteen ay kaamil noqoto Eh, maxaa eh, amisom gaar ahaan eh, xafiiska la socodka arrimaha haweenka ama genderka uu ballan qaadi karaa oo imkaaniyaad ama facility kaalin noocee ah ayuu ka geysan karaa si caqabadaas haweenka guud ay eh, eh, loogu gudbo Eh, maanow mid iyo laba dadka oran Yeah.
soomaaliya waan dhamanay kulama laa ilaaha illa allah bismillah and um, and uh, horta midowga africa mar walba waxaan garab joognaa dowladda soomaaliyeed and uh, and uh, wasaaradda dumarka and uh, arrintaasi arrin weyn oo muhiim ah ayay ka ciyaaraysaa and uh, waan garab joognaa and dowladda soomaaliyeed and uh, waxaa maxay ahayd and uh, aan aan aan aan ku farxsanahay eh, wasaaradda eh, dhalinyarta wasiir khadiijo oo iyaduna mar walba muujisa qaybtay ka qaataan aan- aan dhalinyarta waanba dumarku xagga isboortiga Een, eh, marka isboortiguna waa waa waa muhiim waa waxay tusaysaa dumarku inay maxay ahaydeen een eh, capable yihiin ay meel kastaba ka muqnaan karayaan marka eh, waxay la tahay effortkan ay dowladdu walbo iyo bulshaduba iyagoo gacanta haysta inay maxay ahaydeen doorashada lab- eh, laba kun iyo labaatan in maxay ahaydeen he- meel fiican laga gaari doono insha allah Eh, ugu dambeyntii eh, muno maxaad ku dari lahayd si eh, key structureka waxyaabaha furaha u ah oo caqabadaas loo gudbi karo maxaad u waa malaynaysaa caqabadaha way cad yihiin wax looga gudbi karo bulshadan inay is-abaabusho gaar ahaan gabdhuhu inay is-abaabulaan in dastuurka lagu qoro kootada haweenka oo si cad loo waafaq si cad een, loo qeexo Een, eh, hadda cid wax iska kaa siinaysa ma laha yaa laakiin caqabadahaasaa ugu muhiimsan in bulshada naftirkeeda ay ku baraarugto hooyada ama gabadha soomaaliyeed meesha ay matalayso qaranay ku matalaysaa matalaadeeda marka in la xakiyo ee la yiraahdo qabiil ma matali kartid waxa waa caqabado fara badan ay ku noqonaysaa dalkana dib u dhac uu- uu ku- uu ku noqonaya waxaa laga fiiriyaa wadamada hormaray een, gabdhuhu kaalinta ay kaga jiraan wadankeennaan xilligii burburkii ka hor siddeetan iyo kow boqolkiiba gabaraa priority-ga lahayd gabdhaha soomaaliya wadan qurux badan gabdhihiisa ay shaqaynayaan een, nidaamyada kale kaduwan ka muuqdaan ee, wax soo saarka ka muuqdaan waxbarashada horkacayaan wuxuu ahaa wax amazing markaad dib u fiirisid ee, qoraaladiisii iyo fiidiyoyadiisii waa qiiroonaa bikaas gabdho qurux badan waxbartay dalka difaacayo nidaamyada kala duwan ku jira askar ah amniga ka shaqeynaya ns wax wax la heli kara ma ahayn waxaan u ahayn adduunyada roormoo dhan oo ahayn marka in dib loo soo celiyo nidaamkii quruxda badnaa ee, waxay qayb muhiima ka qaadan kara in gabdhuhu loo ogolaado in siyaasaddu ay qayb muhiima ka noqdaan midda kaleente oo aan rabo inaan kula taliyo ummadda soomaaliya gaar ahaan madaxda kula taliyo gabdhuhu waa inay ka qayb ka noqdaan meelaha go-aanada lagu gaarayo so go-aanada inta ay ka maqan yihiin maalin walba koobtaa naloo diiday iyo dalkan wuu burbursan yahay iyo amnigiisu waa baaba-ay aa lagu jiraya haddaanan gabdhuhu aysan kaalintii muuqda ka qaadanin go-aanada meesha lagu gaarayo oo lagu wada lagu wada looga wada hadlayo waxa mas- go-aanada masiiriga ah waxaan u malaynayaa weli weygaa nahay wax badana qaldan iyaguna waa inay xusudub u galan lahayd ya waa diyaar insha allah maane axmed madaxa xafiiska haweenka ee howlgalka amisom iyo mune xasan maxamed mune axlaa oo ah gudoomiyaha isutaga ururada dhallinyarada oo barnaamijka wadajir uga waramayay doorka haweenka soomaaliyeed nabadda iyo siyaasadda ayay ahaayeen soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macalin maxamed ayaa waraystay waa tahay markana caasimadda soomaaliya iyo soo celinta bilicdeeda magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa ka wada dadaalo lagu soo celinayo bilicdii caasimadda waxaa dowladda hoose ay wadaa samaynta nalalka ku shaqeeya cadceedda iyo weliba dib u dayactirkooda wax kaloo dib u dhis lagu sameynayaa meelihii loogu talagalay in biyuhu ay maraan cabdifataax cumar xalane agaasimaha guud ee howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa barnaamijka wadajir waxa uga waramay ololaha dib loogu soo celinayo bilicdii caasimadda dibna loogu dhisayo kaabayaashii adeegyada bulshada cabdishakuur waa mahadsan tahay magaaladan intii tabartaynu la ekayd ayaan ka shaqaynaynay in ay bilic hesho inay nalayn oo la geliyo solar lightska magaalada la geliyo in wadooyinka wixii wax laga qaban karo wax laga qabto la hagaajiyo in bulaacadaha wixii laga samayn karay si aan magaalada biyo u fadhiisan iyana wax uun laga hagaajiyo waxaan gelinay magaaladan solar lights toddobaatan iyo laba solar waxaan gelinay laga soo bilaabo isgoyska ifka xalan iyo isgoyska florence inta udhaxaysa boqol iyo afartan iyo toddoba solar waxaan gelinay laga soo bilaabo saybiano ilaa dekada muqdisho afartan iyo shan solar waxaan gelinay degmada cabdilcasiis safaara turkiga ilaa iyo liido ayaan kusoo gelinay guud ahaan markaa almukarama ayaan shidnay oo maantay aan hal soolar oo dansan uusan ku jirin sidoo kale dekadda ilaa xarunta madaxtooyada ayaan kuwo cusub aynu gelinay lixdan iyo afar soolar waxaan gelinay jidka warshadaha qaybtan xigta ee wasaaradda gaashaandhigga ayaan iyana gelinay haddana waxaan wadnaa qorshaha in wadnaha iyo iyo jidka warshadaha inta ka dhiman aan dhammaystirno qaybtaas waa qaybtii solarka sidoo kale waxaan samaynay bulaacadihii sidii bondheere iyo tii kilomitr for oo dhibaatada weyn lagu qabi jiray iyana waxaan ka qabanay in dib loo hagaajiyo oo howlaha guud ay shaqo fiican oo aada loogu nastay roobabkan aan ka samaynay waxaan biyihii ka saarnay siigaale bulaacadii ku taalay hodon iyo tii warta nabadda ku taalay oo iyana lagu nas qabay oo aada moodo in sanadkan wax badan oo safety ay shacabka deegaanku ay ay ay ay ka heleen
dhinaca dib usu celinta nalaha nalooyinka ama ama samafra aniraade dib usu celinta nalalkii magaalada oo oo aada in badan ka shaqayseen haddana dhinacan degmooyinka dharkinley iyo wadajir inta inta hadda ugu muhiimsan waxaa weeye gobol ka shaqeynta gudaha magaalada ah marka qayb degmooyinkan daafaha xiga maxaa maxaa ilaa iminka wax uga qaban lahayd waa mahadsantahay cabdishakuur waa sax inay dansan yihiin intaan ahayn caloosha magaalada waa yani haladaha magaalada sida degmooyinka wadajir iyo dharkinley iyo degmooyinkaas way dansan yihiin sax waaye waxaan wadnaa dayactirkoodii inaan samayno waxna waa wax la dayactiri karo oo repairing loo heli karo waxna waa wax oo aan dayactir marnaba lagu samayn karin oo birta keliya ay ay ay ka soo harayso hadda waxaan wadnaa wax alla wixii laba dayactiri karo wuxuu arkay wuxuu amray meeyarka gudoomiye cabdiraxmaan in la dayactiro meelihii aan lahayn solar lights oo bulshaduna baahi weyn u qabtana la geliyo kuwa cusub kuwii horena dayactir lagu sameeyo marka waxaan wadnaa inaan dayactirno waana gaaraynaa goobaha hadda aad aad ka hadashay oo degmooyinka fogfog inaan gaarsiino laakiin caloosha ama xudunta magaalada boqolkiiba sideetan waa waa kuwa shan dhinaca marka laga hadlayo bulaacadaha iyo meelihii biyaha ay degi jireen ama biyihii loogu talagalay marka roobka yimaado waxaa jirta khatar badan oo laga cabsi qabay marka hadda meelaha aada samayseen ka waran xilli roobaadna waa la galay dadku maxaa maxaa feedback oo ama dibidii kaga soo noqdo aad ka helaysaan waa mahadsan tahay annaga laba bulaacadood ayaa dib loo hagaajiyey waa bulaacadii bondheere oo aad taqaaneen iyo bulaacadda kilomitr for ku taalla labadoodaba meelihii sidii loogu talagalay ayay biyuhu ay u galeen godkii baa la hagaajiyey waxaa waxaa loo sameeyey wax la dhaho ama dhiiqa reeb la yidhaahdo amba dee wasaqdii gudaha u geli lahayd in in dib loo loo looga reebo waxaasoo dhan waa wax loo sameeye waayo waxaan aaminsannahay marka sanadkan ciddii aragtay boondheere way arki kartaa biyo ma fadhiisanin hadday tahay ceel oo muuda iyo ceel macallin iyo xarunta degmada irideeda hadday tahay kilomitr four oo khasaarihii ugu badnaa sanadka hore ka dhaceen oo baabuur biyo qaadeen sanadkan biyo ma fadhiisanin biyuhu daaragta ayay u galeen goobtii loogu talagalay iyana waa waxaan aaminsannahay in wax weyn oo oo laguna nastay laguna bad qabo kuwa kale noo dhimanna waa hodan iyo war iyo warta nabadda iyana waa waxaan rajaynaynaa inaan dib u hagaajino oo hadda biyo dhuuqid bisaan ku samaynay ee in la hagaajiyo oo oo oo yacni bullaacaddaas ay noqoto bullaacad ee biyaha ay galaan kadibna ayaga laga qaado waayahay waxaa kaloo jirtaa inaad ka shaqaynayseen arrintan la xiriirta degdemisyada iyo in degmooyinka loo yeelo maadaama khataro badan ay yimaadeen oo marka dababku ay ka kacaan suuqyada magaalada oo suuqyo badanna ay saameyn ku yeesheen marka meelaha ilaa iminka aad ka hirgeliseen degdemisku intee la egyihin waa mahadsantahay cabdishak waa su-aal fiican shalaa ugu dambeysay waxaan tegey xarunta cusub ee aan ka samaynay degmada wadajir gobolka banaadir hal xarun uu lahaa jiray oo ay kuwa doota la yidhaahdo ee ku taalla boneere waxaan samaynay hodan waxaan ka samaynay xarun waxaa yaala debdemis iyo ambalas iyo booyad isla howlgeli kara waxaan ka samaynay degmada wadajir xarun kale oo ayna debdemiskii iyo booyadii iyo ambalaastii taallo waxaan kaloo xarun ka samaynay madaxtooyada dhexdeeda oo debdemiskii uu ka gurman karo si erida ku xeeran oo u gurmado kuwadoota oo ah headquarterka ama xarunta ugu weyn waxaa yaala dadmeysyadii badnaa iyo buyadihii iyo ambalaasadii dowladda hoose waxay leedahay ilaa sagaal debdemis waxay leedahay booyado waxay leedahay ilaa sideed ambalaas oo oo shacabka u gurmada waxyaabahaasoo dhan waxa weeye waa waa waxa aanu ka shaqaynayno waaye oo aan rabno in ay magaaladanna wax badan ka qabtaan waxaan u samaynay number gaaban oo dadku ay kala xidhiiri karaan waxaan kusoo qoray social media aan kusoo qoray si ay bulshada u aragto ujeedka aan ka leeyaha waxa waaye in aan annagoo gurman karna aan shacab dhibaatoobin annagoo heli karna servicekii inaan dhibaato aysan shacabka aysan gaarin waayo ujeedkaan ka leeyahay that's why aan u bixinaayo heeganka qofka ku jira taleefankiisa oo 24 hours la heli karo in loo yeedhirado war dhibkaasaa naga haysta meel hebla kaalaya nala nala nala xalliya number gaaban leeyahay oo markaad wacdo automatically laga jawaabayo oo labaatan afar saac aan la demin oo oo heegan loogu jiro in qofkaas laga caawiyo problemka haystay xagga dabka ah diyaaraan unahay saddex xarun waaweyn oo magaalada afarteeda dhinac ku yaala ee degmo walba ay u leedahay exit in lagu gurmado ayaan magaalada ka samaynaa markaan usoo laabano nalalka solarka inkastoo howlaha guud hawsheedu ay ahayd si gaar ah haddana waxaa laga wada hadlayaa dhinaca amniga door intee leeg ayaa xaqiijinta amnigu ka qaadan karaa haddii magaala nalto oo magaala iftiinto oo magaalaas ay iftiin heshaahi amniguna waa soo noqonaya waxaan aaminsanahay nalku waa kan ugu muhiimsan ee ka qayb qaata amniga ka qayb qaata meel iftiina cadow waxba kuma dhibaatay karo because waa loo jeedaa marka haddii magaaladoo nal dhan ay iftiin noqoto oo nalaynta ay lagu guulaysto waxaan aaminsanahay in in in haddii alla ku ron yahay amnigu ay wax badan ka tarayso waayo goob walba oo nal ah dadaa jooga waana amni boqolkii boqol ay amni tahay marka si amniga aan uga qayb qaadano waxaan insha allah ku rato in magaaladoo dhan ay ay ay iftiin ay ay noqoto shacabkuna ay ka qayb qaataan waayo solarkan haddii la suro ee aan shacabkii aysan ilaalin ee tuug uu furto bateri kala baxo wuu damaya waxaa kaloo dhacaysa in meelaha qaar haddii aysan shacabkii amniga ka qayb qaadan amba ilaalinta aysan ka qayb qaadanin waa waxaa dhacaysa in in in inuu damo uu damo waxaa kaloo intaas sii dheer in in haddii aan shacabkiisa qayb ka qaadan oo damo oo aanan dhaqsaqooyo ilmo dowtaa la yidhi oonan ogaanin iyana aan reberinkii ama dayactirkii aan loo gaarin marka shacabku waxaa la rabaa inay nagu xiran yihiin annagaa u diyaara inaan kala qayb qaadano amnigii iyo iyo xaaladii waxa kan waxaa laga warramayaa inay joogto ahaadaan marka solarkan mar walba halaabaya wax qorshe fog oo aada leedihiin ma jiraan in la helo wax ugu yaraan joogto ah oo dadkuna naftigoodu ay ka qayb qaadan karaan sida korontado kale hadda magaalada korontooyin baa jira si joogtaa si aanay nalalkan hallaabaya mararka qaar aanay u saameyn amniga cabdishakuur oo maasan tahay waxaan waa wax ilays ku xiran waaye qorax baa ku dhacaysa dhadaa ku dhacaysa bateri buu nagu shaqaynaya waa waa way dhacaysaa inuu ay- uu- uu damo laakiin gacanku hayn ayuu u baahan yahay waxaan koronto oo ilays ka imaanaysa waaye ee koronto motor iyo fiilo iskula xiran ee- ee ma in la aha bedelo oo oo qa- si wax joogtaa loo ma ka fakaraysaa?
a- asagaasaan rabnaa inaan joogtayno waayo korontada waxaa aad iyo aad boqolkii boqol ka haboon waxaan ilayska ama qoraxa cadceeda ku shaqeeya ayaa boqolkiiba boqol ka fiican waxaan rajaynaynaa korontada waa private dadaa iska leh ganacsataa iska leh oo faa'iido raadinaya laakiin kan waa service ay ay ay shacabku leeyihiin Waay.
waay waayahay marka k- a- a- aan kasoo gudno arrintaa waxaa jirtay olola dib u dhis magaaladeennu ka socday xarumo waxaa jira argagixisadu qarxiyeen oo hadda dib u dhis lagu waday marka xarumahaas markaan ku horumarno oo kale xarumihii degmooyinkii argagixisadu qarxiyeen intee wax marayaan dhismahooda Een, cabdishakuurow degmada hodan iyo degmada eh, wadajir iyo degmada howlwadaag ayay dhibaato u geysteen cadowgu Warta nabadda way u qarxeen, iyo warta nabadda ugu dambeysay degmada wadajir waa la dhammaystiray degmada hodanna waa gabagabo degmada eh, howlwadaagna waa gabagabo degmada wardhiigleyna waa dhammaad minha ku dhowdahay because iyada dhibaatada gaartay way ka yareed dhibaatada gaartay degmooyinka eh, intooda kale Eh, dowladda hoose kaalintaas qaadatay mcho ayaa la dhisayay oo lagu talagalay in eh, shaybaaro lagu baaro tayada qalabka dhismaha ayaan magaalada ka samaynay waxyaabahaasoo dhan waxa waaye waa waa waa dibudhiski waaye wadooyinka ayaa iyana qayb muhiima ka ah ilaa sideed wado ayaa intuu hadda gudoomiye yariisa uu gudoomiyaha yahay laga sameeyo hadda ugu dambayso middan aynu shangaani ka wadno oo laami saaridii bis ka dhiman tahay oo marshabiyadigii la sameeyey waxyaabahaas oo dhan la dhamaystiray marka qorshuhu waa qorsho socda wuxuuna one day iyo one time iyo one month laguma qabo kare waxay u baahan yihiin continuity in loo sameeyo oo intii xad ah eh, la- la- la- lana joogteeyo lana sii wado farsamada dhismaha la sii wado way naga go-an tahay in magaaladan ay guud ahaanteed laami noqoto wacduu ku maray gudoomiyaha gobolku inay ka go-an tahay in magaaladan uu soo celiyo bilicdii ay lahayd iyo dhismihii iyo laamiyadii ay magaaladan lahayd waayo bil walba wuxuu dhagax dhigaa gudoomiyuhu eh, laami cusub kanada ugu dambeeya ad ogtihiin jidkii generaal daauud oo uu gudoomiyuhu shalay dhagax dhigay oo ilaa siina imaanaya waxyaabahaasoo dhan marka waa qorsho socda oo aan ku rajo weyna in magaalada bulshada maadaama eh, gobolku arrintaa ka shaqeynayo dadka magaalada ku nool door intee leeg ayay ku leeyihiin mashaariicdan dib loogu dhisay magaalada kaalinta koobaad ay leeyihiin dadku ayaa ka qayb qaata hadday mid dhaqaalo tahay haddii ay tahay mid horumarineed haddii ay tahay mid xoog ah intaba shacabku way ka qayb qaataan waayo waa canshuur bixiyayaal marka koowaad canshuurtay bixiyaan marka labaadna ayagaa qaybta ugu muhiimsan ka qaata oo magaalada dibudhiskeeda wax badan ka ah waayahay ugu dambeyn waxaa jirtay in la dhisayay mash- eh, mashruuc loogu talagalay eh, xafiiska eh, shaybaarka qalabka dhismaha si tayada dhismaha magaalada loo xaqiijiyo oo gobolka iyo hay-ada kale kala kaashanay marka dhismaha xafiiskaasi eh, qalabka dhismaha lagu hubiyo waa maasanta cabdishakuur waa sax shaybaarka dhisma eh, lagu baaro qalabka dhismaha wuxuu ka socdaa xarunta tika ee dowladda hoose ay leedahay ee ku agtaale raboorka waxaan ka sameyn shaybaar weyn oo lagu baaro tayada ee qalabka dhismaha ma jirin weli eh, wadanka kuma yaallo waa kii ugu horreeyey wadanka laga sameeyo tan iyo markii burburkii laga yimid Een, hadda waa dhid- waa waa dhammaaday dhismihii eh, shaybaarku waa dhammaaday kadib waxaa dhiman qalabayntii iyo qurxintii kale ayaa unbaa dhiman waxaan rajaynaynaa in eh, dhowaan bishan aynu ku jirnahay inta la dhammaystiro guud ahaanteedna eh, eh, lana bilaabo shaqadii tayada waayo yani quality control waa very important in ay ay ay dhismuhu helaan waayo guryaad duma Eh, dabcan dee sababayna ku dumaan ama aqoon yaro ha ahaato injineer ama tayala-aan agabka lagu dhisay ha ahaatee waxyaabahaasoo dhan ayaa ayaa ayaa keeni kara laakiin annaga waxaa naga go-an in agab taya leh eh, wax lagu dhiso ayaa naga go-an insha allah waana yeelaynaa waana samaynayna haddii laha idmo dhowaanna waa hirgelaysaa insha allah agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo barnaamijka wadajir u warramayay ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey barnaamijkii toddobaadkan ciddii usega waxay dib ka heli kartaa barta internetka aan ku leenahay raadiyo muqdisho doodnet iyo weliba baraha bulshada ee barnaamijka wadajir wadajir framework iyo weliba raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya halkaas oo aad sidoo kale nagu soo gudbin kartaan aragtidiina
jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal anis weeshano walaalayaal aan wada jirno way walaalayaal